بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إخواني في الله عشر كانوا عشر كالسقالات waxaanu ka mid yahay casharadii qisatu huud calayhi salaam waxaanu kaga hadlaynaa aayadaha fi suurati najmi fi suurati wadaariyaat iyo fi suurati qamar ayaanu israacinaynaa waa aayado kooban oo yar wey allah subxaanah wa tacaala fi suurati wadaariyaat waxa uu ku leeyahay markuu ka hadlay qisatu nuux iyo laga soo hadlay wa fii caadin id arsalnaa calayhim ariixa alcaqiim maa tadaru min shayin atat calayhi ilaa jacalathu karamiim labada aayadood baa ilaahay kaga hadlay fi suurati wadaariyaat wa fii caadin id arsalnaa calayhim ariixa alcaqiim ay waxaanu u dirnay u sheeg ummadda reer caad qisadoodii markaanu u dirnay id arsalnaa id waqtigii arsalnaanu u dirnay ariix alcaqiim waxa weeye dabayshii waxa weeye baabi'inaysay alcaqiim ee aan waxba ka tegaynin sida aayadda dambe fasirtay caqiim waxaa la yidhahdaa qofka madhalayska macnaha wax ay ka tegaysa male raadba reebi mayso waa dabar goynaysaa waa oo maa tadaru min shayin atat calayhi ilaa jacalathu karamiim waxay ka yeelaysaa wax walba oo u timaado oo ilaahay amray karamiim ay wax buday ka dhigaysaa oo way baabiinaysaa markaasay waxa weeye budo u bedelaysaa dambas camal bay ka dhigaysaa dabayluu la kala tegayaan marka dabayshaas aad iyo aad khatarta u ah ayaa qowmu caad lagu halaagay oo sifaad badanna leh oo waxa weeye aayadaha qur-aankaa hadba sifo lagu sheego marka sifaadkaasoo dhan iyadaa lahayd iyadaa ahayd caqiim mid wax dabar goynaysa iyadaa ahayd mid wax burburinaysa iyadaa ahayd mid qaylinaysa iyadaa ahayd mid qabow waxaasoo dhan sifaadkooda ayaa aayadaha marba aad ku arkaysaa suurad sifo ka mida in la sheegayo laakiin dabayshii unbaa loo jeedaa marka labadaa aayadood waa fi suurati daariyaat najmi iyadoo isaga boodaynaayo waa hal aayad waxa weeye wa annahu ahlaka caadan aluulaa horay baynu u tilmaannay fii suurati qamar allah subxaanah wa tacaala markuu ka hadlayey markuu qisatu nuux ka soo hadlay iyo halaaggii la halaagay ayaa allah subxaanah wa tacaala waxa uu yidhi kadabat caadun fakayfa kaana cadaabii wa nudur reer caad waa beeniyeen ay rusushiibay beeniyeen siday qowmu nuuxba u beeniyeen ayay iyaguna rusushii u beeniyeen fa kayfa cadaabii wa nudur marka seebay noqday cadaabkaygii iyo wa nudur ay indaarii macnaha digitaankii aan u digay oo rusushu u digeen oo xaqa loo sheegay oo wanaagga loo sheegay seebuu noqday ilaahay baa inoo sheegaya marka qaabka uu noqday aayadda dambe ayaa laynoogu caddaynaya marka fa kayfa kaana cadaabii wa nudur ilaahay baa inoo caddeeyey innaa arsalnaa calayhim riixan sarsaran fii yowmi naxsin mustamir tanzicu annaasa kaannahum acjaazu nakhlin munqacir fa kayfa kaana cadaabii wa nudur innaa annagaa arsalnaa u dirnay calayhim dushoodaanu ku dirnay riixan dabayl sarsarin sarsarka waxay yidhahdeen culummadu laba macno baa lagu fasiraa mar waxay leeyihiin qabow baa laga wadaa dabayl qabow oo waxay u deliishadaan aayadda qur-aanka fii suurati aali cimraan mathalu aladiina yunfiquuna amwaalahum macnaha kuwa mathalu ladiina mathalu aladiina yunfiquuna amwaalahum macnaha kuwii gaalada ahaa may aayaddaasi waa fii sabiilillah laakiin aayad kale waxay ahayd mathalu maa yunfiquuna macnaha gaaladii baa laga hadlayay waxa ay ku bixinayaan inay jidka ilaahay kula dagaalamaan waa ka mathali riixin fiihaa sirun marka sirun haddii la yidhaahdo oo saadka la hoos dhiga bay yidhaahdeen culummadu waxa weeye waa qabow ay baarida baa la odhanaya qabow aad iyo aad shadiidatulbaruuda aad u qabow baa la odhanaya oo waxa weeye baabiinaysa beertii ay u timid fa ahlakatu waxa weeye kamathali riixin fiihaa sirun asaabat xartha qowmin dalamuu anfusahum fa ahlakatu baabi'isay marka oo kala waa marka dabayshaan u timid reer caad qabow bay wadatay khatar ah oo ay ku baabiinaysa wax marna waxaa lagu fasiraa in la yidhaahdo sarsarin ay sawt shadiid ah bay wadatay qaylo in lagu fasiro qaylada oo sarsarka waxaa la yidhaahdaa waa qaylada waatuu allaa lahaa xaaskii nabiyullaahi ibraahim faaqbalat imra'atuhu fi saratin fasakat wajha wa qaalat cajuuzun caqiim markii weladka loogu bishaareeyey nabiyullaahi isxaaq ayay yaabtoo qaylisay oo ay tiri yaa weylata alid wa ana cajuuzun marka fii saratin baa la yidhi waa qayla macnaha way qaylisay kor bay u hadashay awal ma ay hadlaynin oo martidan markay nabiyullahi ibraahim u yimaadeen haddii gurigay ku jirto ma hadlaynin oo waxa weeye way xishoonaysa mar alla markii la yidhi ilmaad dhalaysaa ayayba ishayn weyday oo kor u hadash marka fii saratin ay sawt kor ay u qaaday oo qaylo ah marka waxay yidhahdeen culummadu haddii taa lagu fasirana waxay odhanaysaa waxay noqonaysaa qaylo macnaha iyagii oo dhan halaagtay marka labada macnaba waa iswaafaqayaan in la yidhaahdo waa dabayl horta waa dabayl asalka waxaan lagu halaagay reer caad dabayshaasi marka waa qaylinaysaa oo waa qabowdahay oo waxa weeye waxay wadataa dhibaatada noocaasoo wax walba way burburinaysaa marka sifaatkaasoo dhan iyadaa leh marka ina arsalnaa calayhim riixan sarsaran fii yowmi naxsin mustamir ay maalin naxsin waa inagii soo fasirnay ay daatu naxsin ay dhibaato u saaxiib ah oo baasaysi u saaxiiba ayaa maalintaas ayaa lagu halaagay inta maalmood la halaagay oo ay haysay dabayshaasina fi suurati alxaaqa ayaynu ku arkaynaa oo inoo caddaynaysa laakiin hadda waxaa laynoo sheegay inay maalintaasi ahayd maalin dhibaato leh oo waxa weeye maalin la baasaysto oo halaag iyo dhibaato inay ahayd maxay samaynaysay tanzicu nnaasa kor ayay dadka u dhifanaysaa nascigu waa wax marka la siibayo geedka jiridiisa markaa siibtid oo kale tanzicu nnaasa qofkii oo dhulka taaganba into kor u tuudho oo hawada geyso ayay kala tuuraysaa markaasu waxa weeye isagoo meyda dhulka kusoo dhacaya tanzicu nnaas kaannahum waxaaba moodaah qaarna culummadu waxay yidhahdeen intay kor u qaaday madaxa ka goynaysaa madaxana xagga ku tuuraysa intii kalena xagga ku tuuraysa tanzicu nnaas ilahay waxau yidhi kaannahum waxaaba moodaa reer caad acjaazu nakhlin munqacir acjaazu nakhlin waxaa la yidhahdaa waa geedka timirta ah jiridiisa marka geedkan taagan markii inta horeoo baarka iyo laga jaro oo jiridda hoose inte laga gooyo dhulka ku dhaco oo waxa weeye uu dee tiir dhanoo halkaa dhulka yaalan noqdo waaweynana dee waa ti la inoo sheego ay ahaayeen dad aad u waaweyn markaasay sidii geetimreed salka laga jaray oo dhulka ku dhacay ayay gorofsan yihiin dhulka iyagoo waxa weeye meyd ah oo bakbaktiyey marka abaalkoodii saasuu noqday fa kayfa kaana cadaabii wa nudur see noqday markaa waxa weeye cadaabkaygii iyo digidaydii waqaca mawqicahaa bay yidhahdaan culummadu macnaha abaalkoodiibaa la dhadhansiiyey waa meeshay soomaalidu ka yidhaahdaan abaalkiisiibaa fur loogu shubay macnaha qofkan abaalkiisiibaa laga waraabiyey iyaga ayaa doortay kufri iyo gaalnimo iyaga ayaa diinta ilaahay diiday iyaga ayaa rasuulka ilaahay ku gaaloobay natiijadoodii waxay noqotay in sidaa loo galo marka abaalkoodii baa la siiyey ilaahay ma dulmin oo waxa dulmi kuma samayn ee iyaga ayaa dulmiga la yimid waa lagu abaalmariyey wey wallahaa maa kasabat wa calayhaa maktasabat qof walba wuxuu kasbado ayuu dhedheminayaa ilaahay hanaga badbaadiyo waa arrin khatara wey marka insha allah halka ayaan ku joojinaynaa tan waxaa inoo haray marka fi suurati alxaaqa ayaan wax yar ka taabanaynaa insha allahu tabaaraka watacaala walxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin